karonkahowya kakoy qiimagali shalgadadaya marlayka magaalo xeebeedka kismaayo guureed markisaya dhiya badhirang iyo nay dabeelo hoogan oo badan kaasooya ku kaheen xeeboob dabeelogaaseetiya sababeen in badiyeeda kor ankata taasoo yeedana sababti in iyo kadhiirada waayan malaaygeedatiyaalka yaryar ee an haysana doomo hoog leh siyo in isku reebaan hooga dabeela wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka jubbaland iyo dhallinyarada malaaygeedatadan ku digti halista nololeed eeyo wajahayaan badwiinta hantiyo ka guda jaraan weydiiyowka malaayka jeni cabdulaahi xasan waliba agaasimaaga waxda kalluumeysiga jubbaland yaa sheegday in iyo jaraan isbedel badda sidaas darteedna xiligan yeedaeta waqtigii dabeela dhalinyaradana aan haysana qalab fayla sidaas darteedna iyo niimbana badda badda waxay martaa saddex siisan ama saddex xilli oo kala duwan xilli uu waxsoo saarku badan yahay xilli ay dhexdhexaad tahay iyo xilli uunan jirinba kalluun oo ay dadku markay xeebta aadaan ama badda ay kalluun ka raadsadaan ay riski badan la kulmaan marka hadda bilaha waxay ka bilaabanayaan juun ilaa iyo sebtembar dhowrkaas bilood inta u dhexeyso waa saddexda bilood oo low productionka lagu jiro waxsoo saarkuna uu aada u yaryahay waxaana jira dabaylo aada u badan mawjado badan ay la kulmaan kalluunka qaarkiiso sida tuuna fiishka oo kale oo la heli jirayna tuuna fiishka wuxuu socdaa xilliga ay badda degan tahay oo wuu guuraa kalluun socdo waaye markay saan xilliga ay badda xiran tahayna kalluunkaa lama helo oo ma guuro marka taasaa keenaysa in wax soo saarku aada u yaraado waxaa jiro sanadkan sanadkii ka horreeyay khasaarooyin badan dhacay kii hadda ahaa sidoo kale marka waxaan aga digaynaa kalluumaysatada inaysan aadin badda sababtoo ah mawjadahan dhacayo iyo qalabka ay sitaan iyo doomaha ay wataan isma keenayaan marka sidaas darteed maadaama waxsoo saarkuna yaryahay in naftooduna ay riski gelinin wacyigelintaasaytana waxaan u marinayaa hawada inaysan aadin badda guud ahaan wasaaradda anoo ku hadlaya codka agaasimaha iyo codka wasiirka intaba halkii kiila qiimaga malahay ka kismaanyiya deeri boqoliyo iyo labaatan kun shilin soomaali waliba ahaanu kumadee dadka gadaayan malaayka iyo ku hadaleena isbedelka magacii cabdiqaadir xasan kuulo waaye qiimaha malaayga shan doolar afar doolar waa kiilada la gadaa bishii horena aan soo dhaafnay maxaa la gadi jiray kiiladii laba doolar sababtaas aawadeeda maxaa waaye baddiyaa badxiran ah xilliga badxirankaa la gaaray malaayaa la weynayaa malaaya yaraa imaanayo qaaliyaa la gadanaya laakiin malaayagan yaryar badxiran ma laha isaga xilli walbo diyaar wey biyowada iyo waxaasaa kacsannaa malaayagan yaryarka yaasiga la dhahayaa kicinnaa kuwaasaa nololaameedkeena ku beegsanaa insha allah sanadkan waxaa waa sanadka ugu khayrka badnaa maadaama uu kalluunka aad u badnaa ilaa iyo bisha toddobaad uuna soo gaarsiiyey alxamdulilah ma haddaas ilaah bay u sugnaatay marka hadda waxaan dareemaynaa xilliga bisha toddobaad maanta saddex ay marayso inuu kalluunka yaraaday oo kiilihii kaley laba iyo barka iyo labada mare ay maanta inuu afar gaaray haddii wixii kasii dambeeyana kule dabaaliyaa soo waxgelaayo xilligii waxaa la gelaya badxiranka marka maadaama badxiranka la gelaayo kalluunka waxaa laga yaabaa inuu dib u kaco kiilihiis uu sarkaco saasaa keenaysa marka qaalihiis doomo baxeen oo badda intay aadeen oo wax soo waayeen way jiraan waayo sababtoo addoonta markay baxdo hadday saddex iyo laba xaba camal ay soo hesho shidaalkeeda iyo nololmaalmeedkeedii ma dhammo isma bixin karto sidii marka hore loo helaayo looma helaayo kalluunkii waa yaraaday marka waa ka niijabeen boqolaal dhalinyare iyo nololo reerka kiishayo ka maarayayaan malaaykiyo ha ku dheh saarayaan hamiinleelkii badda